faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakarnaan raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon gudoomiyaha cusub ee degmada dhulsamareeb oo markii ugu horreysay ka hadlay dagaalkii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa ahlu sunna dowladda soomaaliya oo baaq jeedisay xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyo kuwa maamulka hirshabeelle somalilan oo beenisay warar laga faafiyey deegaanada maamulkaasi duqayn cusub oo lala beegsaday al-shabaab iyo dowladda soomaaliya oo ka hadashay hay-adda nabadsuguda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo sheegtay madaxii amniyaadka gobolka banaadir al-shabaab ay dileen iyo dowladda soomaaliya oo kan- oo karantiishay muwaadiniin soomaaliyeed oo ka yimid waddanka shiinaha intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door koraan warka subaxee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha saddexaad sanada labaatan labaatan warka waxaa soo saaray haashim yare waxaa dhanka farsamada iga saaciidayay saaxiibkii cabdulqaadir iminkana kusoo dhawaada warkii oo fidsan caruur walaalaha ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen dab qabsaday gurigooda oo ku yaala duleedka magaalada hargeysa ee maamulka somalilan haashim waa maxamed karaama ayaa warbixinta warka inoo haya inta la xaqiijiyey ilaa laba carruur oo walaalo ah ayaa ku geeriyootay kadib markii uu dab qabsaday gurigii ay deganaayeen oo ku yaala magaalada hargeysa ee deegaanada maamulka somalilan labada carruurta ah ayaa dabkaasi waxaa ka soo gaaray dhaawac culus oo ay u geeriyoodeen waxaana gurigooda oo ka samaysnaa jiidgallo oo ku yaala xaafadda jamaacada ee degmada maxmuud heebe ee magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan taliyaha ciidanka dabdamista somalilan ayaa u diray guriga uu dabka qabsaday ciidamo kuwaasi oo ugu dambeyn ku guulaystay inay dabkaasi damiyaan qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadda jameecada uu ku yaala guriga uu dabka qabsaday ayaa waxa ay sheegeen inay aad ugu walaaceen waxyeelada soo gaartay carruurtaasi walaalaha
sanid wariye maxamed aadan karaama faahfaahiino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn dowladda federaalka soomaaliya ay la beegsatay dhaqdhaqaaqa al-shabaab deegaana ay ku sugan yihiin haashin cumar xasan ayaa warbixinta warka inoo eegaya
ciidamada kumaandooska dowladda soomaaliya oo kaashanaya howlgalka maraykanka ee africom ayaa duqeeya xarumo al-shabaab ku leeyihiin degmooyinka jilib bu-aale saakow iyo deegaanka salagle oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka jubbada dhexe saraakiil ka tirsan ciidanka kumaandooska ayaa waxa ay sheegeen in duqayntaas oo dhacday xalay lagu burburiyey fariisimo iyo gaadiid ay lahaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab taliyaha guutada lix iyo tobnaad kumaandooska xoogga dalka gaashaanle ismaaciil cabdimaalig maalin ayaa sheegay duqaynta in waxyeello xooggan ay ka soo gaarta saraakiil iyo xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo ay dib ka soo sheegi doonaan tirada dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray taliyaha ayaa intaasi ku daray in al-shabaab haatan ay bilaabeen inay isaga baxaan deegaano ka tirsan jubbada dhexe cabsi kadib markii ay kordheen weerarada dhinaca cirka ah oo uu la beegsanayo maraykanka dhinaca kale qoraal ka soo baxay howlgalka maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa waxaa lagu sheegay in mar kale maraykanka uu duqayn dhinaca cirka ah ka fuliyo deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose lana beegsaday xarumo al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay africom ayaa waxaa lagu sheegay in duqayntaas oo dhacday shalay gelikii dambe ay ku dileen shan xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab ha yeeshee wax khasaare ah ka soo gaarin dad shacab ah dhinaca kale al-shabaab oo ka hadlay duqaynta deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegeen in maraykanka uu duqayntaas ku dilay afar qof oo shacab ahaa warbaahinta taageerta al-shabaab ayaa baahisay in afarta qof ee shacabka ah ay wateen gaari kuna sii jeedeen magaalada muqdisho ha yeeshee gaarigooda lagu dhuftay laba gantaal xilli ay marayeen goob lagu magacaabo ugunji oo u dhow deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose si kastaba maraykanka ayaa toddobaadkan waxa uu kordhiyey duqaymaha uu la beegsanayo xubno ka tirsan ururka al-shabaab waxaana toddobaadkan gudihiisa uu furiyay in ka badan saddex duqaymood
sanid wariye haashim maamulka somalilan ayaa beeniyey warar lagu baahiyey warbaahinta kuwaasoo sheegaya in dowladda etoobiya ay ka laabatay saamigii ay ku lahayd dekedda magaalada waa saamigii maalgashiga dekedda magaalada berbera shalay wargeyska kabitaan waa kabitaan ethoobiya ee kasoo baxa magaalada addis ababa ayaa waxa uu qoray in dowladda etoobiya hakisay saamigii dekeda berbera oo ahaa sagaal iyo toban boqolkiiba hase yeeshee warkaasi waxaa beeniyey maamulka somalilan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan yaasiin xaaji maxamuud faratoon ayaa sheegay in warkaasi uu qoray wargeyska aan waxba ka jirin islamarkaana etoobiya aysan hakin saamigii ay ku lahayd dekeda magaalada berbera waxa uu sheegay wasiirka in warka uu qoray wargeyska uu yahay mid ujeedo gaar ah laga leeyahay islamarkaana uusan jirin war rasmi oo kasoo baxay mas-uuliyiinta dowladda ethoobiya lana xiriira madaxda lana xiriireen madaxda dalkaasi isagoo la hadlayay tifiyada ka howlgala deegaanada somalilan ayuu wasiirku sheegay in dhammaan heshiiska ku saabsan horumarinta heshiiska dekeda berbera oo hori ula galeen dowladda etoobiya uu sidiisii yahay dowladda ethoobiya iyo imaaraadka ayaa heshiis ku saabsan maalgashiga waxay somalilan kula galeen so waa waxa ay saamiyada u kala heleen imaaraadka konton iyo kow boqolkiiba ethoobiya sagaal iyo toban halka somalilanna ay ku leedahay saamigaasi soddon iyo kow boqolkiiba dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa la wareegay deegaano ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka jubbaland deegaanka diif ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa maalmahan ka jiray dagaalo u dhexeeyay ciidamada maamulka jubbaland iyo xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaas oo isku bedelay gacan waa kuwaas oo isku bedbedelaya gacan ku-haynta deegaanadaasi saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaanka diif ee gobolka jubbada hoose ka dhacay dagaalo dhowra oo u dhexeeyay ciidanka jubbaland iyo xubno ka tirsan al-shabaab waxaana dagaaladaasi saameyn ku yeesheen dadka shacabka al-shabaab ayaa waxay sheegeen deegaanadaasi oo gacanta ku hayeen ciidamada jubbaland ay dagaal kula wareegeen kadib markii ciidanka jubbaland ay iskaga baxeen waxaana sidaa hadalka ay u dhigeen qoraal lagu daabacay barta waa baraha internetka lagu taageero ee al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalka ka dhacay waa dagaal dhacay ay ku dhaawacmeen saddex askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland sidoo kalena ay ku qabsadeen hub iyo agab kale oo ay leeyihiin ciidanka jubbaland si kastaba saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee gobolka jubbada hoose weli kama aysan hadlin warkan ka soo yeeray al-shabaab ee ku aadan inay la wareegeen deegaanka diif oo ku yaala xadka soomaaliya iyo kenya ee dhinaca gobolka jubbada hoose halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan weli waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertis gudoomiyaha cusub ee gobolka waa gudoomiyaha cusub ee degmada dhuusamareeb ayaa ka hadlay dagaaladii dhex maray ahlu sunna iyo dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha cusub ee magaalada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geede qarow oo shalay uu magacaabay madaxweyne qoor qoor ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha howleedkiisa maamulka cusub ee degmada uu qaban doono waxa uu sheegay gudoomiya geede qarow in marka hore ay u taallo shaqo adag oo u baahan in la qabto ayna iska kaashan doonaan maamulka cusub iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug isagoo warbaahinta la hadlayay gudoomiyaha cusub ee dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay inay ka shaqayn doonaan arrimaha dib heshiisiinta uu tilmaamay inuu samayn doono inuu samayn doono bulsho ku dhaqan caasimadda galmudug si ay wada shaqayn bulsho ula yeeshaan maamulka cusub gudoomiyaha geedi qarow ayaa tilmaamay in dhuusamareeb dhowaan uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo kuwa ahlusunna waljamaaca kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isagoona xuseen dagaalkaasi uu maamulkiisa waa maamulkiisa ka samayn doono dib heshiisiin si loo helo bulsho wada socota ugu dambeyn gudoomiyaha cusub ayaa waxa uu u mahadceliyey madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor oo xilka u magacaabay isagoo shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan maamulkiisa geedoqorow ayaa horey u soo noqday gudoomiyaha degmada dhuusamareeb isagoona xilli dagaal la galay ahlu sunna wal-jamaaca dagaalkaas oo sababay inuu iskaga baxo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmuduga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in madaxii amniyaadka gobolka banaadir ay al-shabaab ku dileen gobolkaasi waa deegaano ay ka arrimayaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in xalay magaalada buwaale ee gobolka jubbada dhexe lagu dilay muuse macalin oo sida lagu sheegay qoraalka dhowaan iska casilay madaxa amniyaadka al-shabaab ee gobolka banaadir war ka soo baxay niisa ayaa lagu sheegay hogaamiyaha al-shabaab axmed diiriye uu amray in la xiro madaxa howlgelinta amniyaadka al-shabaab ee ka howlgala gobolka banaadir kaasoo magaciisa lagu sheegay cumar maxamed saqdii dhexe ee xalay ayaa bu'aale lagu dilay muuse macalin oo horey iskaga casilay madaxa amniyaadka gobolka banaadir ee al-shabaab sidoo kale waxaa xabsiga loo taxaabay madaxa howlgelinta amniyaadka gobolka banaadir cumar maxamed iyadoo la fulinayay amarka hogaamiyaha al-shabaab axmed deeriye ayaa lagu yidhi qoraal lagu soo daabacay barta twitter-ka ee hay-adda nisa ma jirto warar madax bannaan waa warar ka madax bannaan midka nisa oo xaqiijin kara wararka waa warkaani sidoo kalena al-shabaab weli war wara kama soo saarin warka ay baahisay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya faafayno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dad u dhashay dalkeenan soomaaliya oo dowladda soomaaliya ay ku karantiishay garoonka aadan cadde kuwaas oo ka yimid dalka shiinaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo ka duulaysa waajibaadka shaqe ee ka saaran inay bulshada la wadaagto xogaha la xidhiidha caabuqa dunida kusii faafaya ee covid nteen islamarkaana bulshada u baahinaysa wararka la xidhiidha muwaadiniinta soomaaliyeed ee saaran diyaaradda ethoobiya ee shalay soo gaartay garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan muwaadiniinta ayaa ka yimid shiinaha waxaanay soo mareen dalka ethoobiya kadibna muqdisho ayay gaareen waxaana dowladda soomaaliya ay sheegtay inay ku hayso meelo gaar ah dowladda soomaaliya waxay sidoo kale sheegtay inay la xisaabtami doonto shirkadda diyaaradaha oo jebisay amarkii dowladda ee ahaa inaan la keenin inaan la keenin dalka ruux ka yimid dalalka uu ka dilaacay coronavirus warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo sideed waa naga intaa siddeetan iyo sideed dhibic shan megahertis waa naga intaa intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waa dhammaan bahadii warka raadiyo cadaado oo idinle sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan